wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya saadaad cali iyo gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle safiirka qatar u jooga soomaaliya doctor cabdulaahi bin saalim al naceymi iyo gudoomiyaha hay-adda qatar jaarati ee soomaaliya cabdifataax aadan cali ayaa daafuray mashruuc lagu taakuleynayo laguna kafaala qaadayo caruurta agoonta ah mashruuca waxaa maalgelinaya dowladda qatar waxaana fulinaysa hay-adda qatar jaarati iyadoo markaasi ay kormeeri doonto fulinta mashruucan hay-adda sodma ujeedada mashruucan ayaa ah markaasi in caruurta agoonta ah goobaha lagu xanaaneeyo guud ahaan dalka la gaarsiiyo shixnado gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka si loogu taakulayo agoonta ugu horeyn gudoomiyaha hay-adda qatar jaarati cabdifataax aadan ayaa ka warbixiyey mashruucani halkan maanta waxaan ku dahfuri doonaa sida joogtada ah tirada guud ee barnaamijka ka faa'iideysan doono xafiiska hay-addu uu kafaalo joogta ah siiyo waa makfuul ama qof oo ay hay-addu si joogta ah u siin jirtay kaalmo joogtooyin ah dabcan hadafka laga leeyahay barnaamijka kafaalada waa ilmaha agoonta inay fursado u helaan inay nolosha sii wataan waxbarasho helaan caafimaad helaan nolol ku habboon markaa la jaan qaadaysa nolosha maanta dalka ka jirto ay hore ula socdaan dabcan dadka barnaamijka ka faa'iidaysan doono guud ahaan soomaaliya qaybaheeda kala duwan ayay joogaan ilaa cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfureed runtii aad baan ugu faraxsannahay marka in wasaaradihii shaqadan nagala shaqaynayay iyo hay-adihii dowladdaba ay garab weyn runtii ay ka yihiin in hawshan ay daadegto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda inaan gaari doono goobahaas oo dhan annagoo wada shaqayn dhow la yeelan doono laamaha fulineed ee dowladda ee ku sugan hadba meesha laga shaqayn doono ugu dambeyn gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa u mahadceliyey dowladda qatar sida ay mar kasta u garab taagan tahay dadka soomaaliyeed la garab taagan tahay dabcan kaalmadaani waa kaalmo oo runtii kaalmada ugu hagaagsana oo dad mataqaana agoona lagu kaalmaynayo waxaan leenahay ilaahay haynaka ajar siiyo dabcan ummadda soomaaliyeed xaaladaha ay ku jirtaa xaalada adag waaye shaqada annaga aan xil saarana waxay tahay dadkeena hadda halkan taagan waxay tahay in ummadda soomaaliyeed xaaladda adag ay ku jiraan laga bixiyo cid kastoo nagu kaalmaynaysana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa dowladda qatar ma ahan kaliya waxa hadda aan halkan u taagannahay kaab qayb kasta oo dalka ka mid ayay ka shaqaynaysaa ama beer ha noqoto ama horumar ha noqoto ama jidad ha noqoto wasaaraddii howlaha guudaa u joogto aad iyo aad iyo aada u mahadsantihiin aan leenahay insha allahu tacala haddii ilahay yidhahdo ummadda soomaaliyeed qacanne waa lagu quudinayaa oo waa laga kaalmaynayaa qacanne horumarkaa looga shaqaynayaa